mas-uuliyiin ku tirsan maamulka hirshabeelle yawaybayo kormeereena biihireenka webiga shabeelle iyo goobo fatahaado isku sameeya webiga gudoomiyaga gobolka hiiraan iyo saraakiil ku tirsan maamulka hirshabeelle ee ku qaybgali biihireenka webiga shabeelle taaseyti ususuubi maamulka gobolka hiiraan gudoomiyaga guddiga biihireenka webiga shabeelle iyo goobta fatahaada kusuubi webiga maamulka isu kormeeri faahfaahin ku sii meel yidhahdo mataqaanaa kanaalkii weynaay oo keligii ku soo baxayay muxuu ahaye beertii dhaqana muu daale oo ku taalla waqooyiga beledweyne dadku ma wada yaqaano meel yara buluxoobay hoosteeda oo fatahaddu ku soo bilaabatay bishii lixaad tobankeedii maantana ay bishii koob iyo tobnaad ay tahay saddex iyo labaatan intaa ka dhexaysa maamul gobol maamul muxuu ahaye duq magaalo iyo hay-adaha bisha cas ay ka mid yihiin iyo dadweynaha muxuu ahaye xaafadaha magaalada beledweyne ayaa iska kaalmaysanayey markaan u beer dhigi waynay ay gacantayna ka baxday ama ay ka bixi rabto waxaan u ceeldhaasannay gobratooraha gobolka hiiraan muuse saraad mahad waa ka gaarto kow wuxuu nagu soo bilaabay haddii ilaahna jawaanno ilaa xalay ilaa hamii horo jawaanada halkaa saaran iyo maalinka ka horraysa na soo siiy mugaa ku xirnay haddana waa naga tabar badiyeen meeshu meel jabtay aheed mar labaad baan nagu doomiye waxaan wax tabar hayna maana kaana noo imaan nala arag qayr allaha siiyo waa soo gurmaday waanu nala joogayaa aad iyo aada ugu mahadnaqaynaa gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliyaya weyba uuse inka dambaynta sheegay inyo ka dadaala doonaan sidii u hiri lahaayeen biyo webiga bismillahi raxmaan raxiim ilaah ayaa mahad iska leh oo maanta inuu suurtageliyey inaan soo booqanno beerta reer muudaale oo ay ka socdaan howlo shaqo shaqooyinkaasoo ah yacni in sidii looga hortagi lahaa biyahan fatahaadaha ee beerahan barakiciyo runtii sidaan haddaan u jeedno meeshaan waa meel aad u nugul oo hadda kahor biixireen laga sameeyey biixireenkiina hadda qayb ka mid a ay burburtay dadka xaafadda kooshin degan iyo odayaasha waa ku mahadsan yihiin dadaalka ay geliyeen siday ugu hortaagnaayeen nafurnimadana waxaan rabnaa marka inaan sheegno biyahan inay yihiin naq oo aysan ahayn biyo badan naqana hadda alxamdulilah saaka sidaan waraysanay iyo xogaha wasaaradda ee helaysa waxay sheegayaan inuu bacaad oo soo dhaafay naqi mana jiri doonaan biyo aad u weyn oo dadka walwalgeliyo biyohireenka webiga shabeelle oo isu goobo badan fatahaado ku suubiyo sanad walba maamulkan suubiya biyohireen taasaytoo inta badan usa an ka filanayna